ذكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحsaan إلى يوم الdiin أmا baعd waxaan ku soo jirnay risaaladii buطlaan الnikaax bغayri waliyin waxaan dersigeennii hore ku soo ogaanay culummada muslimiintu inay dhammaan isku waafaqeen gabadha markay guursanaydo weli inay leedaho ilaah u yeelay weli laakiin waxay isku khilaafeen weligaas markay guursanaydo nikaaxa ma shardiyu u yahay oo la-aantiis ma ansaxaya miyaa mase way dhici kartaa inuu ansaxo waxaan soo ogaanay jamaahiirta culummada muslimiintu inay yidhaahdeen waa shardi weligu la-aantiisna wax guuru ma ansaxayo meeshaas waxaa khilaafay abuxaniifa iyo aymo kale oo yidhaahdeen waa ansaxayaa nin kuf ah hadday guursato waxaan soo ogaanay marka masalo laysku khilaafo ilaahay inuu waajibiyey in loo celiyo kitaabka iyo sunnada si loo ogaado mas'alada xaqa ah oo sawaabka ah iyo mas'alada kale ay u kala caddaadaan waxaan soo gaarnay marka adilatu ljumhuur culummada mucdankoodu qowlka ay yidhaahdeen nikaax ma ansaxayo weli la-aan adilada ay u deliishadeen xaqa iyo baadilkana waxaa lagu kala ogaadaa daliilka istadalla waxay deliishadeen aljumhuuru culummada badankooda mucdamka culummada waxay deliishadeen calaa maa qowlkiina ay u deliishadeen dahabuu ilayhi ay ku tageen biadilatin adilay u deliishadeen minhaa waxaa ka mida awalan ugu horayn alkitaab adilada waxaa ugu horeeya kitaabka ilaahay ayay u deliishadeen kitaabka alloo sheegaya gabadhii aan weligeedu nikaaxin inaysan nikaaxsanayn adaliilu lwal daliilka ugu horeeya oo ka mida kitaabka alle qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilaah uu ku qowlay qad calimnaa waan ogaanay uu ilaah yidhi maakii faradnaa aan ku waajib yeelnay calayhim mu'miniinta korkooda fii aswaajihim xaasaskoodana aan kula waajib yeelnay aayaddaas ilaah wuxuu leeyahy waxaan ognahay waxa aan mu'miniinta ku waajib yeelnay marka ay guursanayaan xaasaskooda aayadda macnaheeda sidaan u ogaanno waxaan ka soo raraynaa imaamulmufasiriin ibnu jariir udabari wixii uu ka yidhi maxay tahay waxaa ilaahay nagu waajibiyey markaan guursanayno sidoo kaleeto taabiciyaalkii mufasiriinta ee ardadii nabiga wax ka bartay saxaabadii wax ka bartay ayaguna bal waxay yidhaahdeen qaala alimaam ibnu jariir udabari wuxuu yihi raximahullah yaquulu tacaalaa dikruhu ilaah wuxuu leeyahay xuskiisu wuu sarreeyaahe qad calimnaa waan ogaanay maakii faradnaa aan ku waajib yeelnay calalmu'miniina mu'miniinta fii aswaajihim xaasaskooda aan kula waajib yeelnay idaa araaduu markay doonaan ragga mu'miniintaa nikaaxahunna inay guursadaan xaasaskaas oo mimaa shay ah lam nufridhu aanaan ku waajib yeelin calayka korkaaga axkaamta gobolka mid ah nabiga iyo mu'miniinta kale alla waa ku kala duway waxaana ka mid a axkaamtaas marka la guursanaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu guursan karaa weli la-aan wuxuu guursan karaa markhaati la-aan wuxuu guursan karaa mihir la-aan haddii gabarunta u timaado rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay tidhaahdo naftayda waa kuu hibeeyey nabigu hadduu aqbalo waa xaaskiisii laakiin ilaa xukunkaas wuxuu sheegay nabiga cid kula midu inaysan jirin waxaana rabbi yidhi khaalisatan laka min duuni اlmu'miniin aday gaar kuu tahay nabiga subanow mu'miniinta ka sokay marka shaygan ilaah mu'miniinta ku waajibiyey markay guursanayaan oo aan ogaa doonno nabigu waa ka duwan yahay ilaahay isaga kuma waajibin markaasuu imaamulmufasiriin wuxuu yidhi qaad calimnaa waan ogaanay maakii faradna aan ku waajib yeelnay calalmu'miniina fii aswaajihim xaasaskooda idaa araaduu marka ay mu'miniintu doonaan nikaaxahunna inay guursadaan xaasaska oo mimaa shay ah lam nufridhu aanan ku waajibin calayka korkaaga nabiga suubanow wa mimaa shay waan ognuhu inaa yidhi khasasnaahum aan ku gaar yeelnay bihi shayga oo min alxukmi xugun ah fii daalika guurka duunaka adiga ka sokay adiga nebi moxamed kuma jirtid mu'miniinta kalaan ku farad yeelnay waa kana marka wixii ilaahay nagu waajib yeelay qof kasta oo mu'min ah waa inuu ogaado marka aad guursayda xukunka ilaahay kuugu waajib yeelay qof kastoo mu'mina waa inuu ogaado xukunka ilaahay ku waajib yeelay markuu guursanaa si uu ugu guursado si sax ah wuxuu yidhi ibnu jariir dabari wa huwa xukunka annaa annagu faradnaa waxaan ku waajib yeelnay weeyuu yidhi hadalka alle macnihiisu annaa annagu faradnaa waxaan ku waajib yeelnay calayhi mu'miniinta annahu shaaniye laa yaxilu xalaal uma ahan lahum ragga mu'miniinta caqdu nikaaxi nikaax gunidiis nikaax in la guntaa xalaal uma ahan calaa xuratin gabar xorana la guursado gabadhaasoo muslimatin muslimaad ah ilaa biweliyin weli maahane weli la'aantiis in la guursadaa xalaal uma ahan weligu talow ma mid gacanku samaysoo gabadhu iska samaysan karto oo meeshii la raba laga heli karaa maya wuxuu yidhi weligaasoo casabatin qaraabada gabadha ah casabada waxaa la yidhaahdaa qaraabada oo xagga aabbaha ah waa nasabka oo xagga aabbaha ah kaasaa la yidhaha casaba marka weli oo gabadha casabadeeda ah kaas maahane si kale nikaax kuma ansaxayo xalaalna ma ahan iyo wa shuhuudin markhaatiyaal cudulin caadiliin ah walaa yaxilu lahum xalaal uma ahan ragga mu'miniinta minhunna dumarka xaggooda akaru wax ka badan min arbaci xaraa'ira afar xor ah afar dumarana kama badsan karaan xukunka marka ilaah ku waajibiyey ragga mu'miniinta wuxuu noqday gabar muslimaad ah xor ah marka uu guursanayo ninka xalaal uma ahan ilaa weligeedii qaraabadeeda ahaa inuu ku nikaaxiyo maahane sidoo kale xalaal nikaaxu noqon maa ilaa markhaatiyaal inay joogaan maahane sidoo kale afar kama badsan karo xukunkii rabbi nagu waajibiyey waa midkaas haddaba nin kastoo ku guursada weligii gabadhaas rabbi weliga uga dhigay qof aan ahayn wuxuu ogaanayaa wixii alla ku waajibiyey ma samayn guurkii ilaah ogolaadayna ma samayn wa qaala ibnu jariir dabari wuxuu yidhi isagoo macnahaas uu noo sheegay sanad ku warinaya kana soo raraya taabiciyaalkii ardadii saxaabada uu wuxuu yidhi wa qaala ibnu jariir wuxuu yidhi ayda noqoshee xadaanaa waxaa noo warramay bishr qaala bishr wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay yasiid qaala yasiid wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay saciid can qataada ibnu dacaama oo taabici ah qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah uu yidhi qad calimnaa waan ogaanay maa kii faradnaa aan ku waajib yeelnay calayhi mu'miniinta fii aswaajihim xaasaskooda qaala qataada wuxuu yidhi kaana waxaa ka mid ah mimaa kii faradallaahu alla ku waajib yeelay calayhi mu'miniinta allaa tusawaja inaan la guuri karin imra'atun haweeney ilaa biweliyin weli maahane wa sadaaqin meher cinda shaahideey cadlin laba markhaatiya oo cadli ah agtood walaa yaxillu xalaalna uma ahan lahum ragga mu'miniinta min annisaa'i xagga dumarka ilaa arbacun afar wax ka badano xalaal uma ahan iyo wamaakii malakad ay milkiday aymaanuhu midigyaalkooda inta kale addoommo ayay xalaal ugu noqon karaan marka zawjo oo afar aan laga badi karin weligeedii nikaaxiyey meher la oggolaaday markhaatiyaal ay joogeen xagga guurka taasaa ka xalaal ah wax kaloo xalaal ah waxaa ka jira ninka addoontii uu milkiyo ibnu jariir dabari bal ka fiiri macnahaas jaamiculbayaan can ta'wiili aayi qur'aan aayaddan marka uu sharxaya bal fiiri aayaddaas waan ka gudubnay deliilka labaadoo kitaabka alleh wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa dallaqtumunnisaa'a dumarka marka aad furtaan fa balaqna ay gaaraan ajalahunna muddadoodii oo ciddadii ay dhammaato falaa tacduluuhunna ha u diidinnina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggooda idaa taraadow markay raalli iskugu noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi shay la yaqaano sharcan fii sharci shay sharciga lagu yaqaan hadday iskugu raalli noqdaan ha u diidinnina aayaddaas fiiriya waxaa rabbulcaalamiin la hadlayaa ragga gabdhaha weliga u ah waxaa rabbi leeyahay haddii maalan nin uu xaaskiisii furo oo maalan hal dalqo ku furo ama labo dalqadihii kama dhammaan wuxuu xaq u lahaa inta ay ciddada ku jirto inuu rajciyaysan karo ma rajciyaysan ciddadiiyaa ka dhammaatay hadday ciddadu ka dhammaato asagu ma rajciyaysan karo waa inuu hadduu u baahan yahay soo doono oo weligii mar kale ku nikaaxiyo ninkaas iyo gabadhu hadday heshiiyaan sharcigiina isku ogol yahoon dalqadihii ka dhammaan ragga wilaayada iskale oo gabadha masuulk mas-uulka ka ah ha isku diidinina ninkaas iyo gabadha saasa ilaahay leeyi aayaddaas waxay tusaydaa weliga gabadha hadduusan nikaaxin inaysan guursamayn sababtoo ah haddii gabadhu guurso karto oo markay guur u baahato inta nin doorato wadato wadaad meel fadhiya u tagto ay tidhaahdo weliyaan kaa dhigtay wilaayadiyaan wakiil kaaga dhigtay ama waa kaa weli dhigtay ee ninkan igu nikaaxi saas haddii nikaaxi lagu heli karo weligu wuxuu diidi kara maba la arkaba ilaah ma dhahin markaa hawaxa diidin sababto wuxuu diidi kara male waaba laga tasha karaaba laakiin mar haddii rabbi yidhi ha diidinina waxay tustay in aan guur suurtagal ahayn haddaan weligu nikaaxin guur suurtagal maaha bal fiiriya aayaddaas sidaas yaa u fahmay amadii muslimiinta saasay u fahmeen aayadda sabnusuul saxiixay leeda oo saxiixulbukhaariga ku sugan ibnu jariir dabari aan ka soo qaadanaynaa rawaa wuxuu wariyey ibnu jariir fii tafsiirihi tafsiirkiisa lihaadihi alaaya aayaddan markuu fasirayey bisanadii sanadkiisa wuxuu ka wariyey can macqil ibnu yasaar waa saxaabi waa saxaabigiiba aayaddan sabab nusuulka ay ku soo degtay uu ku saabsanaa waa saxaabigii gabadha weliga u ahaa macqil ibnu yasaar qaala macqil wuxuu yidhi kaanad lii waxaa ii sugneed ukhtun gabarh walaal ah gabadhaasoo tukhdabu la soo doono wa amnacuhaa aniguna aan ragga u diido gabarh ayaan walaalaha ila dhalatay buu yidhi raggaa iga soo dooni jiray waa u diidi jira midaa soo doona waa u diidaa midaa soo doona waa u diidaa saasaan ahay yidhi xataa khadaba ilaa uu markii dambe iga soo doonay ilaya aniga ibnu camin lii in adeerkay wiil ilmo adeerk aan nahay aan markii dambe iga soo doonay gabadhii fa ankaxtuhaa gabadhii waan nikaaxiyey wiilkiiyaan ku nikaaxiyey fasdaxibaa way wada joogeen maa sha allahu inta alla doono mudday wada dhaqmayeen uma innahu wiilkii dallaqahaa gabadhii waa furay dalaaqan dalaaq dalaaqoo lahu wiilka rajcatun ay ugu sugan tahay dalaaq uu rajciyeysan karo macnaha saddexdii dalqa kama dhammaan saddexdii dalqa kama dhammaan maalan hal dalquu ku furay dalaaq oo uu soo cesho karo uu ku furay gabadhii markuu ku furay intay ciddada ku jirtay ma soo ceshan uma tarakahaa wiilkii gabadhii waa ka tegey xataa inqadat ciddatuhaa ilaa gabadhii ciddadeedii ay dhammaatay uma khudibad ilaya waa layga soo doonay haddana rag kalaa soo dooneen gabadhii markay ciddadii dhammaatay rag kalaa soo dooneen fa ataanii waa ii yimid yakhdubuha xaalu asna doonayo macalkhudaabi ragga doonaya la jirkood ragaa soo doona markii lasoo doonay uu asna dhan kale ka yimid markaasuu walaalu gabadhiisi ila mar hadday ciddadii dhammaatay asagu wax ma cesho karo laakiin mar haddaan dalqadihii ka dhammaan waa lagu nikaaxi karaa waa soo dooni karaa markii rag kale iga soo doonuu asna dhanka kale ka yimid marka wuu cadooday faqultu lahu waxaan ku idhiyuu yidhi khudibad ilaya gabadhaan markay gabadha aheed waa layga soo doonay fa manactuha naasa dadka waa u diiday fa aafartuka bihaa gabadhaas adaan kuu dooray uma dallaqta waad furtay dalaaqan dalaaq dalaaqoo laka uu kuugu sugnaaday fiihi dalaaqa rajcatun soo ceshi mana aadan soo ceshan falamaa khudibad ilaya markii layga soo doonay ataytanii waa ii timid takhdubuhaa xaalo aad doonayso macaalkhudaabi ragga doonaya la jirkooda wallaahi ilaah waxaan ugu dhaartay laa unkixukahaa inaanan kugu nikaaxayn abadan weligay saasaan idhi xadiid saxiixbukhaariguu ku yaallaa raqamka afar kun shan boqol labaatan iyo sagaal ibnu jariirna aayaddan sharaxeeduu ku soo arooriyey wallaahana weligay kugu nikaaxna idhi khalaas marka halkaas wax yaraa ka go-an oo aheyd in lagu daro waxaa la socotay qaala fafiya naزlat haadihi اlaaya waidaa dallaqtum الnisaaa fabalaqna ajalahuna falaa tacduluhuna an yankixna aswaajahuna idaa taraadaw baynahum bilmacruuf maanaa inaad ku qorato intaas maxaa intaasu ma kala hari karin waxaa la socotay qaala fafiya naزlat haadihi اlaaya aayaddan anay igu soo degtay anigay ahaa sababku anay igu soo degtay ayuu yidhi macqil aayaddaas qaala fakafartu can yamiinii wa ankaxtuhaa iyaahu dhaartiiyaan ka kafaara gutay gabadhiina ninkii waa ku nikaaxiyey ilaa aayadaas soo degtay aayadaas soo degtay saxaabaduna dad ilaahay aad ugu hogaansanay ahaayeen sidaasuu yidhi qaala fakafartu can yamiinii wa ankaxtuhaa iyaahu uu yidhi fiiriya marka siday a'immadii muslimiintu aayaddan u fahmeen uma qaala ibnu jariir wuxuu yidhi wa fii haadihi alaayati aayaddan waxaa ku sugan addilaalatu dilaala daalka waa la kasri karaa dalaala waa la fadxi karaa dulaala waana damaa la saari kara oo la godi karaa saddexdaba ku bannaan ibnu jariir wuxuu yidhi wa fii haadihi alaayati aayaddan waxaa ku sugan addilaalatu tusid alwaadixatu cad calaa sixati qowli man qof hadalkiisa saxnimadiisay tusee qaala yidhi laa nikaaxa nikaax saxiixun ma ahan ilaa biweliyin weli maahane weligoo min alcasabati qaraabada ah fiiri aayaddan waxay si cad u tusaydaa culummada yidhaahdeen nikaax ma ansaxayo oo saxiix ma noqonayo ilaa weligii qaraabada ahaa inuu nikaaxiyo un maahane culummadaas qowlkoodii tusayda inuu saxya aayaddaana si sariixay u tusayda oo ku cadda siday u tusaydu markana dareysiina fiiriya si sharax layaabuu saar oo qofka aayaddan keligeed ay ugu filan tahay mawduucana dhan haddaan inta kale iska day lahayn oo aayaddan sharxi lahayn waa nugu filnaa lahayn shaki la-aan aayaddu siday u caddahay iyo siday culummada muslimiintu u fahmeen fiiriya wuxuu yidhi qaabka ay u cadduuna tusaa wadaalika caddaantaasu haabitu waa suganya ana allaaha liana allaaha allah tacaalaa wuu sarreeyaa dikru ilaahay xuskiisuye manaca alla wuxuu u diiday alweliya ninka gabadha weliga u ah min cadli lmar'ati haweenayda in loo diido in araadad hadday doonto an nikaaxa guur gabadhu markay guur doonto in loo diido guurka a aayaddan ilaahay ugu diiday ragga weliga u ah raggii weliga aha wuxuu alla u diiday inay gabadha guurka ka hor istaagaan wanahaahu weliga ilaah waa ka reebay can daalika cadligaas cadligu waa manciga inuu guurka u diido ilaah waa ka reebay falow kaana fiiri marka falow kaana hadduu u sugnaa lahaa lilmar'ati haweenayda inkaaxu nafsihaa nafsadeeda inay guuri karto bikayri inkaaxi weliyihaa weligeeda guurintiisii kayrkiis iyahaa iyada u guuriyo weliga guurintiis la-aantiis haddii gabadha uu u sugnaa lahaa inay nafteeda guuri karto ow amase fiiriya ow amase kaana lahaa gabadha hadduu u sugnaa lahaa tawliyatu man qof inay weli ka dhiga karto araadad ay doonto tawliyatow inay weli uga dhigato fii inkaaxiha la guurinteeda lam yakun uma sugnaadeen linahyi weliyihaa weligeeda in laga reebo can cadlihaa iyada ayada la diidideeda guurka loo diido macnan mafhuumun wax macnaa oo la fahma uma sugnaadeen wuxuu yidhi haddii gabadha markay guur doon u baahato ayadu ay isbixi karto ay isguuri karto amase wadaad meel fadhiginta u tagto ay dhigi karto weliyan kaa dhibtaye iguuri sheikhu walaayadaydiyaan kuu dhiibtaye ninkaan igu nikaaxi haddii sidaas gabadhu dhihi karto oo sidaas guur ku suurtagelayo weliga wax la yidhaah warhadiidin maba la arkaba maxaa yeele wax gacanta uguma jiraan maxaa yeele mar alle markay guur u baahato inta iska dhaqaajido oo wadaad meel fadhiyo qolka nikaax ugu qorayo u tagto ay leedahay wadaad adaan weli kaa dhigtay wilaayadaydii adaan kuu wakiishaye ninkan igu nikaax ila socdo saasayna ku guurseen muxuu diidi karaa marka ya muxuu diidi karaa sidaas daraaddeeda macnihii muxuu noqday qofka yidhaahda gabar aan weligii guurin ayaa nin isi sii karta ama ninay inta u tagtoo wilaaye u dhiibato aan ninkii nikaaxina saasaana nikaaxu ku ansaxaa waa qof yidhi ilaahay nahyigiisu macno male saas weyuu leeyay ibnu jariir waa qof yidhi ilaahay nahyiga uu leeyahay war weliyow ha diidin gabadha wax macnaa iyo wax qiima male hadalkaas in faasid yahay qof walba waa fahmaya qof kastoo muumina wuu fahmi karaa ilaahay nahyigiisa iyo qowlkiisa macno male hadalkaas faasidnimadiisa so hadal faasida maaha marka wax uu diidi kara madal arkaba u fiirso bal hadalka ibnu jariir aad u dhuuxa bal fiiriya wuxuu yidhi falow kaana hadduu u sugnaa lahaa lilmar'ati haweenayda inkaaxu nafsihaa nafsadeeda inay guuri karto bikayri inkaaxi weliyihaa weligeeda guurintiisii la'aantiis iyohaa iyada uu guuriyo ow kaana lahaa gabadha hadduu u sugnaa lahaa tawliyatu man qof inay weli ka dhiga karto araadad ayadu ay doonto tawliyata weli ka dhigashadiisa fii inkaaxihaa ayada la guurinteeda ay weli uga dhiga karto lam yakun baba u sugnaadeen linahyi weliyihaa weligeeda reebidda laga reebaa can cadlihaa iyada in guurka loo diido macnan wax macnaaba uma sugnaadeen macnaho mafhuum la fahma id cilladu waxay tahay haddiiba gabadhu nin inta u dhiibato wilaaye ay guursan karto id cilladu waxay tahay kaana wuxuu ahaa lahaa shanigu laa sabiila wax wadaa lahu inaan weliga uusan u sugnaan id cilladu waxay tahay kaana ama kaana waxaad ka dhigtaa isimkeeda weliga id cilladu waxay tahay kaana weligii wuxuu yahay laa sabiila wax wadaa lahu weliga uguma sugna ilaa cadlihaa gabadha inuu guur u diido haddii laydhaa gabadha inta tagtoo nin wilaaye u dhiibato ay sidaas guur xalaala ku helehe weliga maba u diidi karo guur maba ka hor istaagi karaba qaab uugu diida maba la arkaba sababtoo ah wadaalika wadala-aantaas cadamu sabiil wadaalika cadamu sabiil wadada la-aantaasu haabitu waa sugayn maxaa yeelay annahaa liannahaa gabadha in kaanad hadday tahay mataa waqtigii araadad ay doonto in nikaaxa guur jaasa lahaa miduu u bannaan yahay hadday tahay inkaaxu nafsihaa nafteeda inay guurido ow amase inkaaxu man ama nin uu guuriyo tuwakiluhu ayadu ay u wakiilato inkaaxaha la guurinteeda falaa cadla wax diidid ah hunaaka halkaas maba yaallaba qof diidi kara maba la arkaba wax diidid ah hunaaka halkaas kumaba sugna min axadin qof uguma sugna oo fa yunha markaas laga reebo caadiluhaa midka u diidaya can cadliha la diidideeda mid oo guurka gabadha u diida oo laga reeba maba la arkaba meeshaba ma yaallaba marka maxaa soo baxaya haddii la yidhaahdo gabadhu ayadoon weligeedii nikaaxinay guur heli kartaa xalaal ah oo ayadaa iska guursayda ama nin meel jooga inta u tagtay u wakiilan ay leedahay waa ku wakishay nikaaxi ama wakiilo mayda weligay ka dhiganeen waxay leedahay wilaayadaydiyaan kuu dhiibtay maray u tagtuu leeyahay haye gabar magacaa hebla hegel weli mayga dhigatay waa kaa dhigtay saasay ku guursay haddii la yidhaah waxay tahay ilaahay weyna aayadda uun uga nahiyey owliyada gabadha in guurka loo diido macno male taasuna waa faasid waa hadal khatara soo maa wuxuu yidhi ibnu jariir hadalkaas hadduu faasid yahay maxaa soo baxaya ilaahi weynaa weliga uu gabadha weli uga dhigay hadduusan guurin guurku arki maa saasaa soo baxayda waana sida saxda ahayd wuxuu ku yidhi wa fii fasaadi lqowli qowlka fasaadkiisa waxaa ku sugan bian biallaa macnan wax macnaa uma sugna in la yidhaahdo linahyi illaah ilaahay nahyigiisa camaa shaygii nahaa canhu uu reebay ilaahay nahyiga uu nahiyey wax macnaa ma leh waa faasid fasaadkaas marka waxaa ku sugan sixatu qowli qowlka inuu sax yahay bianna liweliyi lmar'ati gabadha weligeeda waxaa u sugan fii taswiijihaa gabadha la guurinteeda waxaa ugu sugan xaqan xaq gabadha weligeedu gabadha guurkeeda xaquu ku leeyahay xaqaasoo laa yasixu uusan ansaxayn caqduhu nikaaxa in la xiro ilaa bii xaqaas maahane gabadha marka la guurina weligeedaa guurkaas xaq ku leh mana ansaxayo nikaaxu ilaa xaqaas la helo oo weligu uu gabadha nikaaxiyo wa huwa xaqaasuna almacnaa waa macnaha alladii waa macnaha amarallaahu ilaahay u amray bihi macnaha sababtiis alweliya weliga min taswiijiha gabadha in la guuriyo idaa khatabahaa markuu soo doono khaadibuha ninka gabadha doonaya wa radiyat bihi ayaduna ay raalli ku noqoto ninka wa kaana ninkuna uu yahay ridan mardiyan mid raalli laga yahay cinda owliyaaha gabadha dadka weligeeda agtooda oo hadda waxaan idhi gabadha dadka weligeeda xaqay ku leeyihin guurka ninka waa inay ka fiiriyaan dadkiiyay kala yaqaaniin nin ay dareemayaan inuusan gabadhooda dhaqo karin oo uu uga cayaarayo waa inay u diidaan waana sababta wilaayada loogu dhiibay gabadhan waa miskiin dad ma kala taqaan tuuggii isbaaralaydayo dadka dhammeeyey ee khaa'inka ahaa ayaa shaar cad u soo qaadanaya oo caariyahu saaxiibkiis ka soo baryey toban furana waa isku soo xihanoo dariiqa ka soo helay markaasuu le baqaara iga xihane make welweyn aan ka soo laabana baqaarkiia waxoogaa iga xidhmay maante toban furo dariiqa ka soo qaaday wey khalaas waxay leedaha khalaas waxa weeyaan ninkan shaatiga cad akhyaar waa yahay maalna furayaalkii baqaarkuuba sidayuu ku dhaafa laakiin aabeed saas lama dhigi karo hadduu konton furo soo qaato inaad ayaad aheedu leey ina hebel hebel ilme hebel waa kuwii laba ahaayo mid wuxuu ahaa waxa weeyaan ardaga meel heblo wax ka barta midna wuxuu ahaa kii isbaarada kaad aheed adugu maandho dubo tooshaa ku shidma soo ma jeedid marka gabadha saasaa wilaayada alla ugu dhiibay soo ma jeedid gabadha wilaayadeeda saasaa ilaahay ragga ugu dhiibay waa uu kaa fiirina aabbeed waa ka naxan maxaa yeelay ceebta gabadhiisa ku dhacda asagay ku dhece dhibaatada gabadhiisa ku dhacda asagay ku dhece gabadhiisa wanaagay gaarta asagaa gaaraya marka waa ka fiirina ninkii waa inuu yahay nin gabar dhaqan kara ilaa dhibkeedu berri asaga kusoo laabana isaga kusoo laabana marka nin raalli laga yahay hadduu yahay waa inaan loo diidin wa kaana ninkaas waa inuu yahay ridan mid raalli laga yahay cinda awliyaa'iha gabadha awliyadeeda agtooda jaa-isan waana inuu yahay mid ku bannaan fii xaqi lmuslimi fii xukmi lmuslimiina muslimiinta xubunkooda limiliha gabadhaasoo kale an tankixa inay guursato milow ninkoo kale haddana waa in guur isku qaban karo nin muslima waa inuu yahay dalqadihii waa inaysan dhammaan ilaa dalqadihii hadday dhammaadeen guur iskuma qaban karo iskuma qaban karo marka waa inuu yahay nin guur u qaban karo shareecada islaamka iyo xukunka muslimiinta wanahaahu wanahaa ilaa waa ka reebay hu weliga can khilaafi xukunkaas waxaan ahayn oo khilaafsan wanahaahu weliga ilaa wuxuu ka reebay can khilaafi xukunkaas oo ah gabadha in la guuriyo taswiijka ah xukunka khilaafsan oo muxuu yahay xukunka khilaafsan min cadlihaa gabadha in la diido wa mancihaa gabadha in laga hor istaago loo diido camaa shaygii araadad ay doontay oo min daalika guurka ah nin wanaagsan dhaqa kara in loo diido taasa ilaahay weliga ka reebay wa taraadad ninkii ay raalli ku noqotay hiya ayado walkhaadibu kan doonayaa bihi uu guurka raalli ku noqday oo wa taraadad ay raalli ku noqotay hiya ayada iyo walkhaadibu ninka doonayaa bihi guurkaas ay raalli iskugu noqdeen kaas in loo diido kaasaa ilaahay diiday aayad kale wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa tankixu lmushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah oo ilaahay u shariig yeelaya ha guursanina ragga mu'miniinta ahow walaa tankixuu ha guursanine almushrikaati gabdhaha mushrikaadka ah xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan ilaah iyo rasuulkiisa iyo xaqa ilaa ay xaqa rumeeyaan ha guursanina wala'natun addoon addoontoo mu'minatun mu'minaad ah aa khayrun ka khayr badan min mushrikatin gabar mushrikaad ah walow acjabadkum gabadhaasu haba inan cajabgelido quruxdeeda haba inan cajabgelido laakiin quruxdeedu qiimo ma leh mar hadday ahlu shirki tahay marka aayadda meesha laga deliishaa fiiri lama dhihin gabdhow ha guursanina ragga mushrikiinta maxaa gabar ayadu ma guursan kartaba laakiin maxaa la yidhi waxaa ilaah yidhi walaa tunkixuu ha u guurinine almushrikiina ragga mushrikiinta meeshaas way meesha la deliishana lama dhihin gabdhow idinku ha guursanina ilah ma dhihin sababto gabar ayadu mama guursan karto guur xalaala ma guursan karto ayadoo weligu guurin alle marka weligii la hadlu leeya adigu ha ku nikaaxin ha u guurin adugu nin mushrika gabadha ha u guurin saasuu leey alle weligii la hadlaa fiiriya walaa tunkixuu ragow ha ku nikaaxinina almushrikiina ragga mushrikiinta xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan xaqa wala cabdun addoon addoonkoo mu'minun muumin ah aa khayrun ka khayr badan min mushrikin gaal mushrik ah walow acjabakum gaalka mushrika oo habaynin cajabgeliyo ee waxaa ka fiican addoon mu'min ah sidaas darteeda gabdhaha idinkaa mas-uulka ahe nin mushriga ha ku xidhinina lama dhihin gabdhow idinku ha guursanina aimada muslimiintu say u fahmeen aayaddan fiiriye ma rabno aara kale inay naga dhex gasho qaala alimaamu alqurdubi wuxu uhi raximah ullah fii haadihi alaaya aayaddan waxaa ku sugan daliilun daliil binasi cad nas waxaa la yidhaah aayadda hal macno ku cadan wax kale aqbalayn naska waxaa la yidhaah waa macnaha aan wax kale aqbali karin oo hal qaab ku cad nasaa la yidhaah aayaddan markaa binas si cad waxay u tusaydaa calaa anlaa nikaaxa inaan nikaax saxiixun ahayn ilaa biweliyin weli maahane weligu inuu nikaaxiyo maahane inaan nikaaxu sax ahayn aayaddaana tusaydu leey imaam waxa wey imaam alqurdubi abu cabdillaahi alqurdubi wa qaala alimaam wuxuu yidhi imaamkii moxamed ibnu cali ibnu xusein ibnu cali ibnu abi aalib wey wuxuu yidhi raximah ullah annikaaxu nikaax saxiixu wuxuu ku ansaxaa biweliyin weli fii kitaabillahi kitaabka alle ilaahay kitaabkiisa nikaax wuxuu sax ku yahay waa weli si kale kuma aha annikaaxu nikaax saxiixun waa saxiix biweliyin weli ayuu saxiix ku yahay fii kitaabillahi kitaabka alle uma qara'a markaasuu imaam moxamed bni cali bni xusein wuxuu aqriyey walaa tunkixuu ha u guurinina ragow almushrikiina ragga mushrikiinta fiiri ha u guurinina afcaladaasa laga deliishana se uma jeedin wa qaala alimaamu almuzani ismaaciil ibnu yaxya almuzani waa ardaygii imaamu shaafici ee imaamu shaafici uu dhihi jiray naasiru madhabi madhabkayga midka u gargaarayoo noolaynaya imaamkii uu dhihi jiray wey fiiriya bal imaamu shaafici warkiisana وqاaل الإmaaم المسني وxuui رaحimه اللaه فيi مkhtaصarihi kitaabkiisa مkhtaصarka ee uu ka soo gaabiyey فiqigii شhaaفiعي wuxuu yidhi qaala شhaaفiعiyu imaamu شhaaفiعي wuxuu yidhi raximaه اللaه fadla wuxuu tusay kitaab اللaه ilaahay kitaabkiisa wuxuu tusay wa sunaةu نebiyihi ilaahay nebigiisa sunadiisu waxay tustay calayhi nabiga korkiisa aلsalaaةu amaanu ha ahaato wasalaamu nabadgelyo ha ahaato kitaab iyo sunna waxay tuseen calىa ana xaqan xaq iyo waajib cala alwliyaai dadka gabdhaha weliga u ah inuu ahaaday an yusawijuu inay guuriyaan alxaraa'ira gabdhaha xortaa albawaaliqa qaangaarkaa in aragna hadday doonaan an nikaaxa guur hadday doonaan ilaahay wuxuu ku waajibiyey xaq uga dhigay gabdhaha dadka mas-uulka ka ah hadday guur doonaan in ay nikaaxiyaan oo aysan nikaaxa u diidin waxaa ilaahay kitaabkii sunnadu ay tuseen calaa anna xaqan xaq inuu ku ahaaday cala alwliyaa dadka gabdhaha weliga u ah an yusawijuu inay guuriyaan alxaraa'ira gabdhaha xortaa albawaaliqa qaangaarka in aragna nikaaxa nikaax hadday doonaan oo wadacowna ay u yeedhaan ilaa ridan ilaa mardiyin nin raalli laga yahay ay yidhahdaan ninkaasa nala ku nikaaxiyo nin raalli laga yaha la raba ninaan raalli laga ahayn haddii lama siinayo ilaa gabadheedaa mas-uulka ah waxa dhaba mas-uuliyadda ilaahay ragga ugu dhiibayna nin aan sharcigu raalli ka ahayn oo aan gabar dhaqan karin waa inaan gabadha la siin oo gabadha laga ilaaliyo dhibaatada oo ayadu aysan fahmi karin laakiin ragga mas-uulka a fahmi karaan marka laakiin nin raalli laga yahay hadday u yeerto waa inaan loo diidanoo lagu nikaaxiyo kitaabka alle iyo sunnada nabigu saasay tuseen aayaddii soo qaatay imaam shaafici aayaddii tusayday macnahaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waidaa dallaqtum haddaad ragow furtaan annisaa'a dumarka fa balaqna ay gaaraan ajalahunna muddadooda ciddadiyaa dhammaatay dalqadihiina ma dhammaan falaa tacduluuhunna gabdhaha ha u diidinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna raggoodii soo furay inay dib isku guursadaan ha u diidinina idinka nikaaxi gacanteena kugu jiraa haddaadnaa nikaaxi ma nikaaxsamayaan ha u diidinina ee guuriya waa goorma idaa taraadow gabdhaha iyo raggu hadday raalli iskugu noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi si wanaag ah oo sharciga wanaaggiisa lagu yaqaan bilmacruufi si wanaagiisa lagu yaqaan sharciga haddee sharciga hadduusan isku ogolan iyagu ay israbaan layskuma nikaaxi karo maalan dalqadihii waa dhammaadeen waxay rabaan inay iska wada joogaan waxay ku leeyihin saasana layskugu kaana nikaaxiyo ee taa sharcigu ma ogola taa sharcigu ma ogola qaala imaamu shaaficiya wuxuu yidhi wahaadihi aayaddaanu abyanu aayatin waa aayadda ugu caddaan badan aayaddaasoo fii kitaabillaah kitaabka ilaahay ku sugan tacaala ilaa wuu sarreeyaaye dalaalatan xagga tusidda calaa anna laysa lilmar'a haweenayda inuusan u sugnaan an tatasawaja inay guursato bikayri weliy u fiirsada aayaddan waa aayadda ugu caddaan badan kitaabka alle ku sugan oo tusayda gabadhan weli la-aan aysan gursan karin weliguna waa naga ogaanay ma ahan mid gacanku samaysan ma ahan mid foojariye ma ahan cabdilla shideeye waa mid rabbi u sameeyey marar badanna waa nagu soo laaban doonaa weligu waa weli rabbi u sameeyey rasuulku caddeeyey oo gaar ah ee mid foojariye la sameeyey maaha marka sidaas aayadda ku sugan qaala imaamu shaafici wuxuu yidhi wahaadihi aayadaanu abyanu aayatin waa aayadda ugu caddaan badan aayadoo fii kitaabillaah kitaabka ilaahay ku sugan tacaala ilaah waa sarreeyaahe dalaalatan xagga tusiday ku caddahay calaa an laysa lilmar'ati haweenayda inuusan u sugnaan an tatasawaja inay guursato bikayri weliyin weli la'aan uma dakara imaam shaafici wuxuu sheegay sababa nusuuli aaya aayadda sabab nusuulkeedii sabab nusuulkii almadkuura lasoo sheegay aanifan ma dhowey xadiidkii macqil ibnu yasaan ee bukhaari iyo kayrkiis kiyuu keenay imaam shaafici kiyuu keenay uma qaala imaam shaafici wuxuu yidhi warawad caaishatu caaishana waxay wariday radia allaahu canhaa ilaahay caaisha raadiha ka noqdee ana nebiya nabiga suuban sala allahu calayhi wasalam qaala nabiga suuban wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweenay kasta min alfaadi alcumuum a la yidhahdaa hal haweenuu ka bixi min ha ahaato bikro ha ahaato garoob kulli waa isku mid ayuma mra'atin haweenay kasta oo nakaxad guursata bikayri idni weliyiha maahan fiiri weri gacanku samaysa waa mid ayada loo tiri ayada weligeedii uley nabigu gabar walba weliya ilaahay uu yeelay weligeedii fiiri ma aha weli iska samaysa maahan weligeedii uu leeyahy nabigu fiiriya waa mid gaar ah oo ayada ilaahay u yeelay wey waa mid gaar ah fiiriya gabar kastoo guursata weligeedii ilaahay weliga uga dhigay idankiisii la'aantiis fa nikaaxuhaa nikaaxeedu baailun waa baail alaaan saddex maraa nabigu ku celshay fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail fa nikaaxuhaa baail bilaahi calaykum ilaahay baan idinku dhaariyey qof ilaahay ilahnimo u rumaysan nebi moxamed sala allahu calah wasalam rasuulnimo u rumaysan diinka islaamka xaqnimo u rumaysan saddex goor nabigu kelmadda uu ku celshay ee uu yidhi gabar kasta nuucay rabta ahaato ee guursata weligeedii ayada ilaah weliga uga dhigay idankiisi la'aantiis guurkeedu waa baail guurkeedu waa baail guurkeedu waa baail min ilaah qof ilaahay u rumaysan ilaahnimo rasuulka rasuulnimo u rumaysan diintana diinnimo u rumaysan ma dhihi karaa baail maahane waa xaq ma dhihi karaa maya kalla kalla uma qaala imaam shaafici wuxuu yidhi wa fii daalika xadiidkaas dilaalaatun macaani u tus ayaa ku sugan dilaalaad ayaa ku sugan macaani u tusayo minhaa waxaa ka mida dilaalaadka anna lilweliyi weliga shirkan wadaag ah u sugnaaday fii budciha gabadha farjigeeda shirkuu kuleeyahy shirkuu kuleeyahay keligeed uma talido shirkuu kula yahay saasuu leeyahay shaafici u fiirso shirkiga shirkadaasoo laa yatimu nikaaxu nikaax uusan dhammaystirmayn ilaa bihi shirkigii maaane wadaagii shirkigu waa wadaagga laba qof hadday isla leeyihiin guri mid ma iska gadan kara ya ma gadan karo beecu waa faasid aa laleeyahy soo maaha waa nuucaas gabadha waxa weeyaan markay guursaydo ayadana lama dirqi karo nabigu wuxuu leeya lama guuri karo ilaa idan la weydiiyo lama qasbi karo weligana waxa weeyaan gabadhiina waxa laleeya ma guursatid karsid ilaa weligu ku nikaaxiyo shirkaa meeshii taalla ilaa marka la wada tashado weliguna nikaaxa rido ayadoona ninkii raalli ku noqoto guur ma la arki karo soo ma jeedid marka shirko weeye waa dad xuquuqu ka dhaxaydo minhaa waxaa ka mida xadiidku macaanida u tusaa anna lilweliyi weliga shirka wadaag ah ugu sugnaaday fii budcihaa gabadha farjigeeduu shirko kula yahay laa yatimu wadaaggaasoo laa yatimu nikaaxu aan guurku dhammaystirmayn ilaa bihi wadaaggaas in la helo maahane maa muddo ayuu la wadaagaa lam yacdalhaa uusan diidin lam yacdalhaa uusan diidinoo guurka u diidin hadduu guurka u diido oo ka hor istaago markaas laftirkeeda waa noo soo socotaa ma ahan sida ciyaalsiyadu ay tihi macnaa kuwa dhaforada xiran siday yidhahdeen maaha oo waxay yidhahdeen hadduu kuu diido hortiisaa lagu nikaxsaa yaa ku yidhi yaa kugu nikaaxina halkaad ka akrida weligaa labaa weligaa labaa weli khaasa iyo weli caam aabbuhu waa weli khaasa qaraabadu waa weli khaasa haddii ayagu diidaan weli caamahaa jira waa imaamka muslimiinta imaamka muslimiinta suldaanka wey suldaanka waxa loola jeeda waa noo soo socda suldaanka la-aada ninkii gabadha rabay suldaanka u tega wuxuu gabadhaasaan doonay waana ii diida ninkaas suldaanka u yeera marka xataa isagu iska nikaaxin ma waa u yeera inta u yeero wuxuu leeyahay ninkan gabadha makaa soo doonay ha maxaad ugu diiday hadduu cilo saxa keeno uu yidhaha waa tuub isbaaraystaan wuxuu leeya waa saxantahay uu leey suldaanka waa ciyaalsiyo dhafoorkiisa fiiri ma gabadhaa lagu aamini kara madaxii saas u galay waa loo diida hadduu wax saxa keeno laakiin fiiri haddii uu yidhahdo waa reer hebel reer hebel isma guursano wuxuu leeya war waxaad ku hadlaydaa wax muslim ku hadla maahane gabadha ninka ku nikaax haddii kale anaa hortaada kula nikaaxina ilaa imaamku wuxuu leey wila ayuu leey wilaayu haysta soo ma jeedid markaas wey markuu nikaaxi kara cidda nikaaxi karta markuu diido waa suldaanka wey ee maaha wadaad meel iska fadhiya wadaad meel fadhiya meel ma soo galo ma soo galo marka hadalkaas bal ka fiiriya mukhtasarka imaam اlmusani safxada laba boqol lixdan iyo afar wa qaala imaam alxaafid ibn xajar bukhaariga sharxiisa fatxulbaariga weye qaala imaam xaafid ibn xajar wuxuu yidhi oo fatxulbaariga ku yidhi raximahullah ittafaqa waxay isku waafaqeen ahlu tafsiiri culummada tafsiirka calaa ana almukhaadaba qofka lagula hadlaa bidaalika aayaddaas qowlkaas falaa tacduluuhunna yaa lala hadlaya cidda rabbi la hadla ou leeyaha diidin yaa waayo oo wax diidi kara taasuu noo caddaynaa ittafaqa waxay isku waafaqeen ahlu tafsiiri calaa ana almukhaadaba kan lagula hadlaa bidaalika qowlka alleh alwliyaa gabdhaha dadka weliga u ah inay yihiin dakarahu sidaas waxaa sheegay ibnu jariir waanagi soo aragna inuu sheegay iyo wa kayruhu qayrkiisba wa qaala axaafid xaafid ibn xajir hadalkaas horeeto fatxulbaariga kitaabu tafsiir raqamka xadiidka markuu sharxa afar kun shan boqol labaatan iyo sagaal ayuu ku sheegaya xaafidku fiiriye mar kale wuxuu yidhi xaafidku wa qaala alxaafid wuxuu yidhi ayda noqoshee bacda maa dakara xadiiskii bukhaariga ku yilay oo sabnusuulka aan hadda soo marnay macqli ibnu yasaar uu keenay xadiiskiiu sharxaa kadib wuxuu yidhi xaafidku hadalkan wa qaala alxaafid wuxuu yidhi ayda noqoshee bacda maa dakara markuu sheegay ka gadaal sababa nuuul nusuuli laaya aayaddan sababkay ku soo degtay sababkii almadkuura ee la soo sheegay wuxuu yidhi wahiya aayadaanu asraxu daliili waa daliilka ugu caddaan badan calaa ictibaari lweliyi weliga in la tixgeliyo weliga in la tixgeliyo marka gabadha la nikaaxina waa aayadda ugu caddaan badane tusayda wa ilaa haddii kale oo weliga laga tasho karo fiiriya wa ilaa in lam yakun muctabaran hadduusan ahayn mid la tixgelina oo laga tasho karo lamaa kaana uma sugnaadeen licadlihi diididiisa macnan wax macna haddiiba asaga laga tasho karo oo nikaax uusan nikaaxin uu dhici karo ha diidin ilaahay ma dhihin qofka yidhaahda marka weliga waa laga tasho karaahoo asagoon asagu wax nikaaxin ayaa nikaax la heli karaa waa qof yidhi ilaahay qowlkiisa wax macnaa ma leh qof yidhi wey markaasuu wuxuu yidhi wailaa in lam yakun muctabara haddaan la tixgelinayn lamaa kaana uma sugnaadeen licadlihi diididiisa macnan wax macnaa weliannahaa midayda kale gabadha low kaana lahaa hadduu sugnaa lahaa an tusawijha inay guuri karto nafsaha nafsadeeda lam taxtaj uma baahateen ilaa akhiyaha walaalkeed macqil ibnu yasaar miyuu baaha lehe uma baahateen ayada iska guursa leh ta tagto oo meelahaas waxay sagaashan kilomitir aado ay iska guursa leh uma baahateen uma baahateen wuxuu yidhi xaafidku waman qof kaana amruhu arrinkiisu ilayhi asaga u sugnaaday laa yuqaalu lama yidhaahdo ina kayrahu qayrkiisa manaca u diiday minhu arrinkii qof asaga taladiisu gacanta ugu jirto oo asagu guursa kara lama yidhaahdo qof kale wax u diiday maxaa qof kale waxmaba u diidi karaba qof kale waxmaba uma diidi karaba markaas wuxuu yidhi wadakara wuxuu sheegay ibnulmundir annahu shaamiye laa yucrafu laga garanaa can axadin hal qof oo min asaxaabati saxaabada ka mid a khilaafu daalika macnahaas wax khilaafsan dhammaan saxaabadii rasuulku macnahaas isku waafaqsanaayeen gabar weligeedaa nikaaxiya gabadhan weligeedu nikaaxinu ma xirna suurtagal ma ahan in nikaax la helo ayadoo weliga uusan nikaaxin macnahaasa isku waafaqsanayn bal waxaad ka fiiridaa fatxubaariga kitaabu nikaax markuu sharxayo raqamka xadiidka shan kun boqol iyo soddon aayaadka intaasaan ku gaabinaynaa axaadiistana aan wax yar bal ayagana ka aragno aaniyan aladilatu adilo adilada min asunati sunnada nabiga xaggiisa ka ahaatay aladilatu adilo adilada min asunati sunnada nabiga xaggeeda ka ahaatay addaliilu اlأwal daliilka ugu horeeya qowlu cumara waa cumar ibnu khadaab hadalkiisii radia allaahu canhu licumaana cumaan ibnu cafaan wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu bacda an ta'ayamad markay garoob noqotay ka gadaal xafsa binti cumar ibni اkhadaab xafsadii cumar dhalay markay garoob noqotay radia allaahu canhaa min ibni xudaafa ninkii ibni xudaafa la dhihi jiray markay ka garaboobdo ninkii uu dhintay asahmiyu ee qabiiladaas loo nisbeeye radia allaahu canhu ninkaasu markuu ka dhintay gabadhii uu dhalay cumar oo xabsaaheedna ay garoob noqotay uu wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto cumaan ibnu cafaanu cumar la hadla cumaan ibnu cafaanu u tegi markii gabadhiisii garoob noqotay oo gabadhii ciddadeedii dhammaatay markaasuu wuxuu ku yidhi in shi'ta haddaad rabto radia allaahu canhu ibnu xudaafe ilaahay raadiga ka noqdo saxaabi u ahaa wuxuu yidhi in shi'ta haddaad rabto cumaan ibnu cafaanow haddaad doonayso wey in shi'ta haddaad doonayso ankaxtuka anaa kugu nikaaxina xabsa fiiri ma dhihin ayadaa ku guursayd anaa kugu nikaaxina ayuu leey maahan ayadaa ku guursayd iyad wax ma guursan karto ayaga guur kama surtaado anaa kugu nikaaxinaa radia allaahu canha marka cufmaan waa ka cudur daartay wuxuu ihi sanadaan guursan ma anugu sanadaan iima soo bixin inaan guursado uy waa ka tegey abubakar u teg fiiri nin qof wanaagsanoo saalixa gabadhaada inaad tiraa aan ku siiyo wanaagay ka mid ta waana dhaqankii saxaabada wa qaala cumar wuxuu yidhi ayda noqoshay liabibakrin radia allaahu canhu in shi'ta haddaad rabto zawajtuka waan kugu nikaaxinaa xabsata abubakar shib uu ka yidhi waa la hadli diiday shib maxaa la hadal uma furnayn abubakar wax uu ku jawaabo ma heli karin abubakar shib uu yidhi markii maalme la joogaa nabigu soo doon sababtu waxay ahayd nabigu inuu gabadhan doonayo abubakar ogaa abubakar waa nabiga saaxiibkiis gaarka marka inuu gabadhan doonayuu ogaa laba shay midna ma dhihi karo gabar nabigii doonayo anaa raba isii ma dhihi karo oo uu og yahay nabigu inuu doonayo sirtii nabigana ma faafi karo nabigu iga sii hormaro sii sheeg ma dhihin oo nabigaaba gabadhan doonaya ma dhihi karo waxaa dhacda nabigu inuu ka bao ha iga nabigii marka sirtiisiina ma sheegi karo gabar nabi rabana isagu kama hormari karo hadal loo furno shib uu yihi saas darteeda markii dambe oo nabigu soo doonay oo cumar nabiga ku nikaaxiyey ay maalin kulmeen abubakar iyo cumar markaasuu abubakar yii markaana hadal u furaya moogta markaa adaa cumar waaidhoodood gabadhaada ii soo bandhigtay oon kula hadli diiday maiga xumaata saxaabaduna mujaamalada nacasnimada ma oqoon markaasuu waa kaa xumaada adankaaga carooday gabadhaydiyaan kuu soo bandhigay shib aad iska ti markaasuu yidhi sababkii waa sidaan gabadha waan ogaa nabigu inuu doonayo gabar nabigii doonaya siina kuma dhihi karin sirta nabigana ma faafi karin marka hadal meelan ka hadlaan waayo ha waa kaa dawoob saasaa muslimku ku dhaqma ee adoo cuqdad balaaya kaa bi haddaa tir dhiman dhiman waxaas waa nacasnimo waana waxa dadka kala dila fiiri wa qaala cumar wuxuu ku yidhi aydan noqoshay liabi bakrin radia allaahu canhu in shi'ta haddaad doonayso zawajtuka waa kuu guurinaa xabsa ilaa an qaala ilaahu markii dambe yidhi uma khadabahaa waxaa soo doonay gabadhii xabse ahayd annebiyu nabiga sala allahu calay wasalam fa ankaxtuhaa gabadhii anaa ku nikaaxiyey iyaahu nabiga u yidhi fiiri ayadaa guursatay maaha ayada wax ma guursan karo anaa ku nikaaxiyey u yidhi markii horeba wuxuuhi anugu aan idinku nikaaxiyo xadiiska saxiix bukhaariga raqamka shan kun boqol labaatan iyo laba ka fiiri qaala alimaam ibnulmulaqin wuxuu yidhi sharax weyn uu ku leeyay bukhaariga wuxuu yidhi ibnulmulaqin markuu sharxaya xadiiskan raximahullah fii sharxii cala lbukhaariy sharax uu bukhaariga ku sharxaya faslon uu yidhi wuxuu yidhi fii caqdi cumara cumar nikaaxintiisa calaa xabsata xabse uu nikaaxiyey radia allaahu canhumaa xabse iyo cumarba ilaa raadiha ka noqdee duunaha ayada ka soka iyadu ma guursanu ku yidhi fiiri ayadu ma guursana cumaraa nikaaxiyey duunaha ayada ka sokay nikaaxintaas daliilun daliila ku sugan daliilku wuxuu tusaa calaa annahu shaaniye laysa lilbaaliqati gabadha qaangaarka uma sugnaan taswiiju nafsihaa nafsadeeda inay guurido duuna weliyaha weligeeda ka sokay weligeedii asagoo nikaaxin inay ayadu guursataa inaysan u sugnayn xadiiskaas aa tusaya wuxuu yidhi wuxuu rabaa inuu ku yidhaha haddii gabar guursan karto cumar nabigu gabadha kama dalbeen qof asaga talada gacanta ugu jirto asagaa wax la weydiistaa nabigu wuxuu weydiisanaha xabsi u dhilaayo xabso aanku guursado iguurso ha marka kama tageen laakiin cumar aa nabiga u nikaaxiyey soo uma jeedid intaasuu ku tusaa wuxuu ku yidhi walow kaana daalika arrinkaas oo guurkaa lahaa gabadha hadduu sugnaa lahaa lam yakun ishaaricu shaarica hadda waa nabiga nabiga shaaric ma la dhihi karaa mase lama dhihi karo khilaafaa ku jira uu adeegsaday ibnulmulaqin laakiin walow kaana daalika guurku lahaa hadduu gabadha u sugnaa lahaa lam yakun ishaaricu shaaricu ma ahaadeen yadacu mid ka taga khidbata xabsa xabse inuu ka doono ilaa nafsiha nafsadeed nafsadeeda inuu ka doono kama tageen id cilladu waxay tahay kaanad waxay ahaareed hadday iyadu wax guursan karto owlaa mid u xaqnimo badan binafsiha nafsadeeda min abiha aabbeed ayadaa ka xaqnimo badnaa laheed wayakhdubuha nabigu kama dooneen ilaa man qof laa yamliku aan milkin amraha taladeeda walalcaqda inuu nikaaxiyana aan milkin calayha korkeeda hadday ayadu wax nikaaxsan karto cumar kama dooneen qof aan taladu gacanta ugu jirin kama dooneen hadalkaas waxaad ka fiiridaa sharaxa weyne bukhaariga atawdiix sharxuljaamici asaxiix juska labaatan iyo afraad safxada saddex boqol sagaashan iyo sideed iyo ilaa laga gaaro saddex boqol sagaashan iyo sagaal daaru nawaadir dliil aani dliilka labeeyo oo xagga sunada nabiga dliilka labaad adliil haani ikhbaaru caaisha waa in caaisha sheegtay radia allaahu canhaa ana nikaaxa guurka filjaahiliyati waqtigii gaalnimada kaana wuxuu ahaa calaa arbacati anxaa'in afar nuuc nabiga intaan la soo dirin gaaladu afar nuuc ay u guursan jireen fiiriya marka qofka muslimka ahow adiga guurkaagu ma guurkii nabigu ogaaya mase waa mid jaahili iiri u fiirsada wixii nabigu guur ogolaaday iyo wuxuu diiday waxay tihi ana nikaaxa guurka filjaahiliyati waqtigii gaalnimada kaana wuxuu ahaa calaa arbacati anxaa'in afar nuuc fanikaaxu nikaax oo minhaa afarta ka mid a nikaaxu naasi waa dadka guurkooda alyowma maantada aan joogo ay isku guursadaanay tihi caaisha guurka maanta ay isku guursadaan dadku waa waqtiga caaisha joogtay sawma qof kastoo muslima uma baahna inuu fahmo guurkii waqtigii caaisha joogta laysku guursan jiray si uu wax ugu guursado guurkaas so uma baahna waatan caaisha noo caddaynayda guurka maalinkaas waxay tidhi waxay noo caddaynaya nikaaxu naasilyowm maalinkay joogtay guurka laysku guursan jiray waxay tidhi yakhdubu rajulu ninku wuxuu ka doonaa ila rajuli ninka kale weliyatow gabadhuu weriga ka yahay aw ibnatow ama gabadha uu dhalay ilaa waxaa dhici karta gabadha inaad weri u tahay adu adan dhalin walaasha oo kale kula dhalatay ay un ay noqon karta iyo kuwo kalo badan gabadha uu weliga ka yahay ayuu ka doona ama uu dhalay fa yusdiquha meherna waa bixina wax beenbeenan lama rabo meherka waa in layska bixiyaa in la hormariyaana wanaag badan marka meherkana waa bixina uma yankixa markaasuu ka guursana guur waa guurkaas guur waa guurkaas waa guurka waktigii nabigu joogay caaisha joogtay laisku guursanayay saddexdii kale waa iska xadafnay annagoo soo gaabayna xadiiskan kuu sheegaa raqamkiisa adaa ka daalacana ilaa an qaalad ilaa ay tihi fiiriya falamaa bucifa markii la soo saaray muxamadu nebi muxamed sala اllahu calayhi wasalam bilxaqi xaqnimo markii laga soo saaray haddana nebigu waa dumiyey nikaaxa aljaahiliya guurkii gaalada kullahu dhammaantiis ilaa nikaaxa naasi dadka guurkooda maahan alyowma maanta isku guursanayaan waxay tihi caaisho nabiga dhammaan waa burburiyey guurkii dadku isku guursanayeen wuxuu soo reebay guurka maanta dadku isku guursanayaan guurkiina waa tii soo sharxday ninkii guur doonaya gabadha weligeeda u tega meherna waa ogolaana saasuu ku guursanay kaas intaan ahay nabigu waa burburiye qofka marka si kale guur ku raadine wixii nabigu burburiye u socda soo maaha guurkii nabigu uu jideeyena waa ka teg xadiidkaas waxaad ka firidaa saxiixulbukhaariga raqamka shan kun boqol labaatan iyo toddoba daaru nawaadin bal ka fiiri mideeda kale waxaad fiiridaa sida ay u fahmeen a'immadii muslimiinta imaamu albukhaari xadiiskaas cinwaan wuxuu uga dhigay baabu qowli man qaala laa nikaaxa ilaa biweliy xadiiskan wuxuu u daliishaday guur inuusan ansaxayn haddaan weligii gabadha nikaaxin waa imaamu bukhaari si u fahmay الدليل الثالث دليل كصدحية حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي النبي صبان صلى الله عليه وسلم قال وغيري لا نكاح النكاح صحيح ماهن إلا بولي ولي ماهن نكاح مصق نانيو صح من نقريو ولي العام حديث كان يوري ما صحيح ما سوى ضعيف حوية رواه حديث كان وحوري حاشد نكوية لفير حاشية إمام أحمد أيا وريي raqamka wuxuu ku wariyey sideed kun saddex boqol lixdan iyo afar abu daawuudna waa wariyey raqamka laba kun siddeetan iyo shan imaamu tirmidina waa wariyey raqamka kun boqol labaatan iyo lix wuxuuna yidhi xadiidun xasan waa xadiis wanaagsan ibnu maajana waa wariyey raqamka kun sideed boqol siddeetan iyo kow ibnu abi shaybana waa wariyey raqamka toban iyo lix kun boqol siddeetan iyo lix culummadu waxay ka yidhahdeen ma saxiixa mase waa daciif وصححه حديثك وحا صحيح يلي عبد الرحمن بن مهدي كما في إرشاد الفقيه كتاب كلا إرشاد الفقيه جزكي صلبات بقول أفرتن يا شان صدا كسوغان يا اسكلا إرشاد الفقيه لابن كثير حافظ كثير على يا كلا صحيحي وأحمد بن حنبل صحيحي وابن معين يحيى ابن معين وصحيحي هكذا كنت على الله بس صحيحية كما في نجم الوهاد كتاب كان نجم الوهاد كسيدا كسوغان جزكي تضبات صفحة اللحدن يا شان waxaa kaloo saxiixiyey wabnu lmadiina caliy bnu madiina bukhaari shiiqiisii wabnu xibaan halkay labadaana saxiixooda ku sugan yahay kamaa fii buluuqi maraan raqamka laba boqol sagaashan iyo lix waxaa kaloo saxiixiyey imaamu lbukhaari bukhaari wuxuu ku saxiixiyey suna oo ku sugan yahay oo macnaha ka soo raray imaamu bayhaqiya ka soo raray wuxuu ku sugan yahay taصxiixintiisu sunan اkubra lilbayhaqi juزka toddobaad صafxada boqol iyo labo waxaa kaloo saxiixiyey alqurdubiy maaha shiiqa tafsiir kale waa kan tafsiir kale shiiqiisii kan tafsiir kale abucabdilaahi yaa laidhaha shiiqiisana abulcabaas alqurdubi almufhim limaa ashkala min صaxiixi muslim waa kitaabkaas ninka iskale qurdubina mufhimkuu ku saxiixiyey juska afraad boqol toban iyo lix ibnulmulaqina wuu saxiixiyey badrulmuniirka juska toddobaad شhan boqol afartan iyo saddex a'imadii muslimiin saasay u saxiixiyeen nikaax ma jiro gabadha haddaan weligu nikaaxin adaliilu raabic daliilka afreeya xadiiثu caaisha radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam ayuma mra'atin gabar kasta oo nakaxad guursata biqayri idni weliyiha weligeeda idankiisa la'aantiis gabadhii guursata fa nikaaxuha nikaaxeedu baailun waa baail fa nikaaxuha guurkeedu baailun waa baail fa nikaaxuha guurkeedu baailun waa baail fa in dakala bihaa hadduu u galmoodo falahaa waxaa u sugnaaday almahru meher bimaa kii sababtiisa ugu sugnaaday istaxalla uu xalaashaday min farjiha gabadhii weli ma nikaaxin ninkii waxaa weeyaan waa iskala seexatay meheray ku leedahay meherkana waa mahrulmili maaha wadaadkii meesha fadhiyay wixii uu sheegay iskuma laha meeshaasna qalad badana ka jira gabar inta nin islaameed u tagtay wilaayaan kuu dhiibtay inikaaxi waa nikaaxiye haddii aysan istaaban oo la kala cayriyo kumana xirno haddee fur la dhiima baabkeedu waa noo soo socdaa oo furiin xarig xiranaa la yidhaha hala furo meherna kuma leh xayla nin islaameed ajnabiya dariiqa mara say meher ugu yaala laakiin hadduu u galmoodo galmooshada mehera ka dhaca galmooshadaas uu xalaashaday mehera ka dhaca mehera ka waajibay macnaha mehera ka waajibaya nabigu wuxuu yidhi fain dakala bihaa hadduu u galmoodo falaha almehru meheraa u sugnaada gabadha bimastaxalla xalaashiga uu xalaashaday min farjiha fain ishtajaruu hadday murmaan owliyadii gabadha weligeeda hadday murmaan xaa loola jeeda wuxuu yidhi cabdira'uuf munaawi fain ishtajaruu waxaa loola jeedaa takhaasama alwliyaau owliyadiya murmeen walmuraadu mushaajaratu licadl waxa weeyaan mid walba w anugu nikaaxima war adugu nika ana nikaaxima gabadhii maalan shan walaalaan la dhalatay ayagaana weli u ah waa diidan inay nikaaxiyaan saasaa loola jeedaa wey maahan anaa nikaaxina may anaa nikaaxina maahan nikaax hadday ogol yihiin midkay ayagu u idantaa nikaaxina laakiin waxay tahay macnuhu waa nikaaxi diideen hadday diidaan inay nikaaxiyaan fa suldaanu imaamka muslimiinta aa weliyun weli u ah man gabadha laa weliya lahu aan weliga lahayn waxay noqonaysaa gabadhaan weli lahayn oo kale saasay noqonaysaa marka xadiidkanna sariix nebi moxameda wuxuu leeyahay gabar kastoo weligeedii la'aantiis guursata guurkeedu waa baatil muumin kasta waxaa ku waajiba inuu yidhaha guurkaas waa baatil oo nabiga nabinimo u rumaysan xadiidka imaam axmedaa wariyey raqamka kun iyo afar boqol iyo labo abu daawuudaa wariyey kun sideed waxa weyaan kun siddeetan iyo saddex waxaa wariyoo kale tirmidi raqamka kun boqol labaatan iyo toddobo wuxuuna yidhi wa xadiidun xasan ibnu maajaa wariyey kun sideed boqol toddobaatan iyo sagaal ibnu abi shaybaa wariyey raqamka toban iyo lix kun boqol lixdan iyo toddobo shaaficiya umka ku wariyey juska saddexaad boqol siddeetan iyo shan waxaa saxiix yeelay abu cawaana ibnu xibbaan iyo xaakim sida buluqulmaraamka ku sugan laba boqol sagaashan iyo toddobo qurdubi ayaa saxiixiyey sida mufhimka ku sugan juska afraad boqol toban iyo lix ibnulmuraqin ayaa saxiixiyey sida badrulmuniirka ku sugan juska toddobaad شhan boqol konton iyo saddex xaafid ibnu xajara saxiixiyey sida fadxubaariga ku sugan juska sagaalaad boqol iyo kow xashadu waxa dhamin kugu yaaleen intaas ayaan ku hakinaynaa cawara dersiga allah subxaana wa tacala alam salى اllah calى nabiyina mxamed